idaacadda isnaay ee magaalada jowhar ayaa maanta hal sano jirsatay kadib markii la aasaasay shan iyo tobankii bishii meey ee sanadkii labada kun iyo labaatan iyadoo u dhabar adeegtay tabinta arrimaha bulshada muddadii halka sano ay jirtay waxay diiradda saartay warbixino iyo barnaamijyo ku salaysan arrimaha dadweynaha ee ku nool deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle oo isugu jira wasiire iyo guddoonada baarlamaanka ayaa radio snaag ku ammaanay shaqada adag ee u haayaan bulshada iyagoo ku booriyey in hore loo sii wado warbixinada arrimaha shacabka si hay-aha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad goboleedka hirshabeelle cabdikariin cumar macalin ayaa hoosta ka xariiqay in idaacadda isnaay kaalin mugle ay kasoo qaadatay tabinta arrimaha bulshada ee gobolka shabeellaha dhexe
marka hore waxaan aada ugu faraxsanahay sanad guurida koowaad ee kasoo wareegtay as-aaska ee radio isnay oo bulshada reer jowhar wax badan u taray muddadii halka sano ahayd anagoo aan xaqirayn oo aan qirayno radio isnay waa radio muxuu ahayto wax badan kusoo kordhiyay gaar ahaan arrimaha bulshada marka waxaan leenahay marka hore hambalyo hambalyo hambalyo radio isnay si hayaha xilka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka hirshabelle haddii aan wax ka taabto arrimaha radio isnay ee aan ugu hambalyeynay horta waxa uu garab taagan yahay dowlad goboleedka hirshabelle maamulka gobolka iyo kan degmada sida wacan uula shaqeey shaqaalihiis si gaaraan iyagana ugu mahad celinayaa wuxuu si toos wax uga qabtaa arrimaha bulshada sida fatahaadaha cudurada xanuunada kala duwan ee bulshada ku dhaca iyo baahiyaha gaarka ah ee shacabka isagoo aan isku mashquulinin ka hadalka siyaasadda ee hadba meelku hoyata dhinaca kale sihayaha wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka hirshabeelle ahna wasiir ku-xigeenka xafiiska wasaaradda maxamed yuusuf colow ayaa sheegay in warbaahinta isnaay ay ka dhexaysay muddadii halka sano wada shaqayn wanaagsan gaar ahaan barnaamijka ganacsiga iyo xubinta sarifka uu ku tilmaamay in si dhow ula socday
runtii weliba barnaamijyada aadka aan uga taxnaa waxaa ka mid a barnaamijka ganacsiga iyo waxbarashada runtii maadaama aniga aan ahay kusameeye wasiirka wasaaradda ganacsiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsigana aan ahay barnaamijyada ganacsiga ayaa inta badan aada aanan ula socon jiray waxaana leeyahay hambalyo runtii waxaad haysiin shaqo aada u muhiim ah waana shaqo aada u culus dhabarka xirta waana insha allahu tacaala waad gaari doontaan haddii allah awooda la ogolaado hamigeena waxaa jirta wada shaqeyn fiican inay naga dhexeyso radio sny waxaa jirtay in qaar ka mid a wariyaasha radio sny xiriir ay noola soo sameeyaan runtiina ay waxooga naga qaataan oo ayna weydiiyaan ganacsiga iyo meesha uu maraayo xiriir fiicanaa naga dhexeeya maasha allah radio sny iyo wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle mahad xasan cusmaan oo ku hadlayay afka madaxda hirshabeelle ayaa dhambaal hambaryo u diray dhammaan shaqaalaha iyo maamulka radio isnay isagoo sheegay in muddadii halka sano jirtay wax badan lagu xasuusan doono idaacaddan oo ay ka mid yihiin tabintii kulamada kala fadhiyada baarlamaanka iyo doorashooyinkii
waxaan rabaa inaan hambalyo u diro dhammaan maamulka iyo shaqaalaha iyo dhegeystayaasha idaacadda isnay oo runtii sanad guuradii koowaad u dabaaldegayso taasoo runtii la asaasay shan iyo tobankii may labada kun iyo labaatanka sanadkii hore lagana furay caasimadda hirshabelle ee jowhar waxaan runtii idinkugu hambalyeynayaa maamul wanaagga iyo arrimaha barnaamijyada ka shaqaysaan gaar ahaan waxaan si gaara idinkaga mahad celinaya runtii arrimaha bulshada ood runtii waxyaaba badan ka qabateen muddadii halka sanad jirteen gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada waxaa runtii ahayd kaalin banaan oo inta badan idaacadihii runtii inta badan culeyska ay saaraan ay ku mashquulaan arrimaha siyaasadda iyo maaragtay waxyaabaha inta badan dhalinyarada ee tashuushka geliyo laakiin inaad ka shaqaysaan waxyaabihii horumarkii bulshadii waxyaabihii la hormariyey iyo gaar ahaan waxbarashadii caafimaadkii runtii waa arrin kaalin fiican aad ka qaadateen anigoo ku hadlaya magaca baarlamaanka iyo guddoonka iyo dhammaan fulinta dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan hambalyo u diray idaacadda isnaay waxaan leeyahay hambalyo sanad wacan runtii waxyaabaha sida khaaska aan annaga hadda inta idaacadda ay jirtay aan ugu xasan waxaa ka mid eh inaad runta culayska saartaan oo soo tabisaan waxyaabaha isbedelka ee qodobada dastuurka oo kale oo xeroosaadka guddiyada baarlamaanka eh, iyo doorashadii u dambeysay oo runtii aad soo tabinayseen oo si inta badan life bay idaacadda uga tabinayseen maanta oo kale ayaa dhidabada loo taagay radio isnay shan iyo tobankii bishii meey sanadkii labada kun iyo labaatan waxay muddadaasi halka sano dhabarka u xidhatay warbixino iyo barnaamijyo oo ay baahi weyn u qabeen dadka ku nool degmooyinka gobolkani shabeellaha dhexe Hey,